Xanuunka cagaarshowga waxa uu ka mid yahay xanuunada dilaaga ah ee ka jira dalkeena Soomaaliya, wuxuuna saameyn xooggan ku yeeshay bulshada kaas oo sababay in ay u geeriyoodaan dadka uu haleelo halka qaarna ay ka badbaadeen. Axmed Nuur, oo ka mid ah dadka uu haleelay xanuunka, ayaa ka sheekanaya marxaladaha uu ka soo maray cudurka cagaarshowga.
Markii aan tiltilmaamana yacni cudurka cagaarshowga ku haya oo indhaha iga fiiriyey, indhahay indhahayga way cagaarteen, cagaarshowga ku haya ma kaadi badan tahay ma saas ma u dhacaysaa. Markii aan laga daaweyna laga gubane baarka afar dab lagaaga qabtay alxamdulilah waa dirtaa waan ka caafimaad qabaa waan ka nabad qabaa waan ka bog qabaa waana ka caafimaaday. Wallaahi taas waxaan ku ogaaday dhakhaatiir maadaama aan tagay oo wax walba dhiigga guud aan iska qaaday si walba aan iska baaray markii dambe waxaa laygu dhahay inaa waa raadisaa dadka xoogaa sacna sacnada sameeyo amba dadka wax gubo kale amba waxyaabaha kale dadka ku shaqeeyo ee iska jooga xaafadaha dadkaas markaan la wadaagane ay igu dhaheen waxa ku hayo inaa mis baartay cagaarshow ma iska baartay oo dhiigga waa iska qaaday oo dhakhtar walba waa tagay markaa xogtayda baahideeda aan la wadaagay iyo xanuunka aan la wadaagay qof markaas ku takhasusoo ahaa cagaarshowgan wax ka yaqaano xaafadaha loo tegi jiray ka tilmaameysan hebelaa ugu fiican dadka cagaarshowga dhahaan markaa u tagana indhahayga fiiriyey dhahay cudurka cagaarshowga ku hayo waa in aan kaa gubaa waxaan ku dareemay markii laygu gubayna xanuunkii markii ugu dambeysay takhatartaas inay saxneed oo qofkaas oo saxnaa oo saxnada oo saxnaa oo takhaatiirta laga wanaagsan yahay oo ilaahay dabkaas daawe ugu daray aamine alxamdulilah ilaah daawo le isbitaal ma tagin waxaan tagay xarumaha si gaarka farmashiyaalka si gaarka loo leeyahay aan la wadaagay in dhiigga guud laga qaado oo markaas yacni jiro jiro kala nooca igu soo sheegay daawadii markaan isticmaalay aan dhamaystin bukaankii aan ka kicin markii dambe aa ku laabteen daawooyinka ay siiseen waan dhamaystay welina xanuunka way hayaa markii dambe igu yireen waa inaa raadisaa dadka markaas sacnada amba dabka amba waxyaabaha kaleente dhanka kale doctor nuur oo ka mid ahay dhakhaatiirta magaalada jowhar oo waraysi siiyey radio snaai ayaa sharaxaya dhibaatada uu leeyahay xanuunka cagaarshowga iyo sida looga hortegi karo
waa jiraan qaabo badan a jiro laysaga ilaali karo oo inta badan marka hore waxaa muhiima inaad fahantid qaababka lagu qaado dan qaababka lagu qaada markaa fahantid aad iska ilaaliso qaababka lagu qaadayo kale waxaa kamid ah taas eeg oo kale in biyo wasaqeysan oo kale ama cunto maxaa la dhahaa aanan si fiican loo karinin oo kale viruskii infected ku noqotay in qofkii uu isticmaalo marka waxyaabaha ugu badan oo looga hortago hepatitis ega iiga waxaa kamid a qofka in maxaa la nadaafadda uu ku dadaalo oo inta badan isticmaalo cuntooyinka aadka loo kariyo kale iyo waxyaabahaas aad oo isticmaalo hepatitis b e c iyo d noocyadaas cagaarshowga b e c iyo dhiga ayaga inta badan waxay ku faafayeen in qofka xididkii wax laga siiyo ama cirbad ay durto ama dhiig lagu shubo ama maxaa la dhahaa waxyaabo kale ay isticmaalaan ayaga waxaa looga hortegi karaa haddii qofkan uu fiyowyaho kale in inta badan laga baaro blood transfusionka ama dhiigga lagu shubayo in laga soo hubiyo dhiig nadiifa lagu shubo iyo inaan laysla isticmaalin cirbadaha inaan laysla isticmaalin inaan laysla isticmaalin bahaladan loo yaqaano garxiirta loo yaqaano kale inaan laysla isticmaalin soomaalida dhaqan ahaan waxay leedahay cadayga oo kale inay isla isticmaalaan oo dhinacan ugidi iyo saanyaal afka hore iyo jibi ay dhahaan oo inta badan aan laysla isticmaalin waxaan ku talinaa marka ama laysaga ilaali karaa in aanan laysla isticmaalin cadayga oo kale iyo in tusaale ahaan qof aa la joogtid oo kale meel wax ka sareen dhiiga ka socda inaadan farta ka saarin oo kale waxyaabahaasaa laysaga ilaali karaa labada nooc inta badan waa isku wada mid oo hebtaas biiga iyo siiga keliya waxaa lagu kala ogaa karaa in la kala saaro calaamad ahaan horta waa isku wada mid inta badan waxaa lagu kala ogaa karaa maxaa la dhahaa in viruskii qofka jirka uga jiray in la baaro la arko qofka inuu hebtaas b virus hayo ama hebtaas c virus oo hayo waxay kale ku kala duwan yihiin hepatitis-ga inta badan wuxuu riski u yahay in qofkii kansar oo isku bedelo iyo waxyaabahaas oo ugu badan yahay asiga
waxaa inta badan dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa isku raacday in xanuunka cagaarshowga uusan lahayn wax daawo ah balse uu leeyahay talaal ka hortagiisa ah